waxaan isleeyahay horta mar walbo ay jirto khilaaf siyaasadeed uu jiro al-shabaab way ka faa'idaystaan yani haddana khilaaf siyaasadeed oo xooganaa wadanka ka jiro ama ha noqoto khilaafka siyaasadeed oo udhexeeya maamul goboleedyada ama ha noqoto khilaafka siyaasadeed ee xukuumadda iyo dawladda iyo axsaabta siyaasada ee wadanka ka jiro udhexeysa intaba ha noqdaano laakiin waxaan isleeyahay yani soo noqoshada hadda in yani shabaab ay maanta ku diirsadaan in bandidoogla bayska bandidoogla weliba maraykanka iyo ciidamo si si adag loo tababaro ganad ay joogaan inay weerar ku qaadaan waxaan isleeyahay waxay ka turjinaysaa in awoodda shabaabna ay xoogeysanayso la dagaalankiiba la dagaalamayo shabaab ee dawladana yani ay weecatay oo u weecatay dhinacii siyaasadda ay u weecatay maanta keliya waxaa dhacay balidoogla keliya maaha weliba yani ciidankii convoy ay wateen ciidamada talyaaniga oo kasoo baxay maxaa la yirahdaa jaalisiyaad kuleed jaalisiyaad ayaa ayagana sidaas oo kaleeto miino dhulka loo geliyey waxaa kaleetoo jira loo sheegay inay gawaari qarax wada ay magaalada ay ku jiraan marka yani waxyaabahaas oo dhan marka iskusoo darto yani shabaab oo xoogeystay awooddeeda xoogeysatay maanta yani xamar magaalada muqdisho gudaheeda yani canshuur ku qaadayo waxay ku tusinaysaa in kow awooddeedana ay xoogeysatay dhinacii kalena dawladda la dagaalankii shabaab ay kula jirtay oo la dagaalameysay inay xoogaan meeshii ay ka baxday oo dagaal badan aan lagu haynin intaasay ku tusinaysaa ma la odhan karaa shabaabku waxay bedeleen istiraatiijiyadoodii dhinaca dagaalka iyagoo marka hore beegsan jiray goobaha rayidka iyo xafiisyada ay dowladda ku shaqayso oo iminka waxay beegsanayaan sida muuqata kuwa militariga marka ma jira isbedel ku yimid istiraatiijiyadii shabaab wa wallahi isma lihi sababto awalba waa iyadii horey u weeraray beysiyada ay deganaayeen amisom oo aada la socoto dhowr mar inay weerareen kenya baysku ahaa kii uganda iyo burundi meeshii shabeellada hoose labadii kun iyo shan iyo tobankii way weeraraan baysaska way weeraraan markay bays weerarayaanna waa mar ay ciidankoodana uu xoogan yahay marka waxaan isleeyahay yani inay xoogeysteen ayay yani ayay tilmaamaysaa inay weeraraan oo ay ku dhiiraan weliba ay ku dhiiradaan yani balidooglo kaleeto yani istraatiijiyadoodana dabcan wax waa ka bedelaan mar walbo oo ay arkaan fursado noocan oo kaleeto istraatiijiyadoodana waxbay ka bedelaan oo yani waa waa taasna qayray ka tahay waxaad soo noqotay wasiirka amniga ee soomaaliya muddo badan ayaa muuqataa in shabaab ay qaadatay waktigii lagula dagaalamayay oo aan weli laga adkaan marka maxaa sabab u ah in laga adkaan waayo al-shabaab gebi ahaanba iyadoo intaasoo ciidamo shisheeya iyo kuwa soomaaliyaba ay joogaan wallahi de anigu horeyna waa u sheegay oo dhowr marna waa ka hadlay waa dawladdu waa inay marka horeeto la timaada istraatiijiya effective oo ay ku jirin karto kaga guuleysan karto al-shabaab haddii aysan istraatiijiyadaa jirin waa in options kaleeto ay raadiya oo ay kamid tahay in ayaga naftooda lala xaro oo lala fariisto oo lala macaamilo oo lala heshiiyo waa la socotaan yani wadamo anaga naga xoog badan naga awood badan naga hor badan oo ay maraykanka kamid yihiin ayaa isku dayay inay yani ururadan militantska ama argagixisada ah oo ay kamid yihiin kuwii talibanki inay yani ay xoog ay ku muquuniyaan oo uga adkaadaan waanusutebs ciraaqa kamida yani haddana waxaa loo soo lasoo aaday optionka ahaa in yani heshiis in wax lagu dayo oo wax lagu fiiriyo anigu waxaan qabaa istraatiijiyana dawladda ma hayso ay kaga adkaan karto iyo ciidamada kaleeto ee ay soomaalida labahooda oo ay kamid yihiin amisom oo lagu xoreeyo wadanka al-shabaabna lagaga adkaada ma hayaan yani option kaleeto marka in la raadiyo ayaan isleeyahay inuu xalka uu ku jira maanta oo aysan dagaalka keliya aan lagaga adkaan karin waa ficnaada haddin dagaal looga adkaado laakiin sida muuqato dagaalkiina looga adkaanaynin laba iyo toban sano oo hadda shabaab dagaalkiisa u socdaa waxaa laga yaabaa laba iyo toban sano oo kale inay sii socoto marka intii taas ay dhici lahayd waxaan qabaa aniga in yani xal kaleeto la raadiyo uusan xalka dagaal keliya uusan ahayn dhinacyo badan wax laga fiiriyo ama lala yimaado istraatiijiyo adag oo shaqeynaysa oo effectiva oo la dhihi kara maanta waa lagu jebin karaa shabaab lama haayo soo ma aha istraatiijiyadii iyo awooddii lama haayo intaba waana aragna haddii ay jirto xitaa istraatiijiyada iyadoo lahayo awooddii lahayo ayaa waxaa dhacda dagaalka lagula jiro al-shabaab ma aha dagaal conventional ma aha oo yani toos isaga hor imaanaya ma aha waa waa dagaal yani guerilla warfare ah marka yani waa adag tahay marka in laga in laga laga duulaysto way adkaanaysaa marka yani anigu ma qabo yani waxaa la rabaa in cilmi iyo caqli wax lagu lagu dayo anigu ma qabo in yani dagaal keliya maanta lagaga duulaysan karo al-shabaab ay wax kale soomaaliya ha raadisay